Haddaba, dadweynaha Soomaalida ayaa siyaabo kala duwan uga hadlay xiriirka Afrika iyo Maraykanka iyo waxa uu la qaban karo Soomaalida. Aan ku horumarno qaar ka mida dadweynaha ku sugan Muqdisho waxaa soo duubtay Zaynab Abuukar.
bismillahi raxmaan raxiim walaashay zaynab baan ku salaamayaa dhammaan bahda v waan salaamayaa magacaygu waa axmed sheekh maxamed luqmaan ka tirsan bara jaamacadda soomaaliya haddii su-aasha aan guda galo soomaaliya iyo africa wax badan ayay ka heli karaan oo maalgelin ah maraykanka sidaan ka warqabeyno dowladda maraykanka laga soo bilaabo bishii sideedaad ee sanadkan waxay bedeshay dhammaan istaraatiijiyadii ay kula dhaqmi jirtay africa iyo geeska africa waayo meesha waxaa soo galay tartan jinaha iyo ruushka oo sameynaya maalgelin xoog badan saan ka warqabana maraykanka wuxuu maalgelin jiray dhanka ciidamada hadda wuxuu rabaa in uu maalgeliyo dib u dhiska dalalka geeska africa iyo ganacsi ballaaran inuu la yeesho nufuudkiisii iyo awooddiisina uu ku ballaarayo taysan meesha usoo gelin dowladaha spaiga tan labaad haddii aan helnaka soomaali ahaan qiyaado sax ah oo si sax ah u fikirayso wax badan ayaan la qabsan karnaa oo dhaqaale ah iyo horumarin baan ka heli karnaa oo ku aadan dhanka dib u dhiska iyo xuquuqi insaankaba marka waa idin salaamaya asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu
magacaygu waa cabdinaasir maxamed geeti oo jooga magaalada muqdisho haddaan ka hadlo doorka maraykanka oo ku leeyahay soomaaliya soomaaliya maraykanka wuxuu ku leeyahay door ballaaran ayuu ku leeyahay hadda ku leeyahay wuu ku lahaa jiray mustaqbalka dhowna wuu ku lahaa doonaa doorkuu ku leeyahay saddex dhinac ayaan ka feeri doonaa dhinaca koowaad oo ah dhanka militariga soomaaliya door weyn ayuu ku leeyahay wuxuu tababaraa ciidamada qayb ka mid ah oo danab la yidhaahdo wuxuu siiyaa agabkooda wuxuu kaloo ka taageeraa dhanka cirka oo micnaha markii dagaal lagu jiro iyo wuxuu kaloo beegsadaa madaxda sare al-shabaab asigoo cirka ka tahay oo ka beegsanayo waxaa kale soomaaliya tan labaad waxaa waaye wuxuu soomaaliya oooo doorka ku leeyahy waxaa waaye xagga horumarinta iyo gargaarka oo hay-adahoodu way ka muuqdaan soomaaliya meelo badan ay ka muuqdaan mashaariicda badan ee waddanka ka socotana door weyn ayay ka leeyihin asalaamu calaykum waa ku salaamay maamud zaynab magaciiga waa doctoraysa lul maxamed sheekh cismaan oo joogta ka soo hadlaysa magaalada muqdisho oo u dooda arrimaha haweenka iyo xuquuqul insaanka aada dadka uga ololeeya ka mid ah su-aashaada markii aan u dhow toos u aado maraykanka waxyaabo badan ayuu soomaaliya ka qaban karaa ama ka qabtaa maraykanka waa wadamada ugu waaweyn ee deeqbixiyaasha ah ee soomaaliya ka caawima xagga dhaqaalaha xagga caafimaadka xagga militariga logisticada militariga waxyaabo badan tababarada waxyaabo badan oo badan oo badan oo lasoo koobi karin oo meeshaan aan kusoo koobi karin soddon iyo labadii sano waddankan burburka ku jirayna weli gacanta ku haya dhan kasta oo ku saabsan nolosha soomaalida markii aan usoo aado dhinaca xuquuq insaanka dhinaca xuquuqul insaanka waxyaabo badan way ka gaabiyeen sababtoo ah ma aha soomaaliya meel lagu dhowro ahdiyaddii ahdiyaadkii ama heshiisyada caalami
aad ayay u mahadsan tahay saynab abuukar oo dadkaasi mikrofonka la dhex qaaday sidoo kale qaar ka mid a aragtida dadka ku nool magaalada lascaanood waxaa inoo soo duubay waryaheenna cabdikariim olol magacayga waa jaamac cabdiweli cali sidee maraykanku wax uga qaban karaa dib u dhiska soomaaliya iyo arrimaha xuquuqda aadanaha arrimaha dib u dhiska waxaa xoog u ah oo asal u ah hay-ada dowladeed oo xoog badan oo kala sarreyn iyo sharci iyo nidaam ku dhisan soomaaliya wuxuu maraykanku kala qaban in hay-adaha dowladda si xooga loo dhiso si kala dambeyn iyo nidaam loo helo sida hay-adaha garsoorka iyo sharci fulinta labadaa haddii la dhiso xuquuqda aadanahonana way fiicnaanaysaa sidoo kale warbaahinta qaybta miidiyaha weliba baarista in xooga la saaro oo ururada bulshadana la tababaro oo waxyaalaha xuquuqda aadanaha wax ka qayb qaadan kara oo soona bandhigi kara marka waddan xuquuqdiisu ay fiican tahay waxaa asal u ah hay-ada xoog badan oo dhisan iyo nidaam dowladeen iyo xukun iyo garsoor cadaalad oo ka jira ayaa xuquuqda aadanaha lagu ilaalin karaa iyo adeegyo bulsho oo dhammaystiran oo la siiyo marka waxaan odhan karaa maraykanku labada arrimood oo soomaliya waxbuu kala qaban karaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu magacaygu waa xalimo faarax yuusuf naanaystaydu waa xalimo shaal shirka ka socda maraykanka aad baan isu dhoweynayaa weliba shirka afrika iyo maraykanka gaar ahaan soomaaliya annagu waxaan ka codsanaynaa dadka soomaaliya uga qaybgalaya weliba madaxweynaha xasan sheikh inuu ka hadlo danaha soomaaliya inuu ka hadlo abaaraha soo noqnoqday cimiladan isbedbedelaysa inuu ka hadlo xuquuqda soomaaliya ama baahiyaha soomaaliya sida abaaraha oo kale dhaqaalaha oo kale xaquuqu islaamka oo kale uu ka hadlo madaxweynaha maraykanka john bidenna waxaan odhan lahaa soomaaliya hoose loo eego hadday tahay xaquuqda biniaadanka oo kale hadday tahay cimiladoo kale hadday tahay hawadan dhibaatadan suman- suntan iyo waxaan lagu daadinayo africa gaar ahaan soomaaliya waxaan ka- kale john biden odhan lahaa aqoon kororsiga haweenka inaad nagu taageerto gaarka iyo bilow-aadinimo inaad soomaaliya u badiso ta kale waxaan codsan lahaa oon john biden ama caalamka ka codsan lahaa soomaaliya in iyada laysu daayo in lagu taageero sidii soomaaliya mid noqon lahayd oy cagaheeda isku taagi lahayd in lagu taageero soomaaliya inay noqoto dowlad madax bannaan awalba dowlad madax bannaan bay ahayd haddana dowlad madax bannaan baanu nahay bismillaahi raxmaan raxiim anigoo ka mid ah dhaqanka gobollada s c magacayna la yidhaahdo caaqil axmed maxamuud maxamed waxaan u arkaa shirka maraykanku uu qabtay dowladaha afrika inaanay wax doora ama saamayna oo waxqabad ah oo ka soo baxayaaba jirin guud ahaan afrika waayo intii afrika jirtay iyo in ka horraysaba maraykanku waa jiray intaana wuxuu lahaa afrika horumarkeeda amnigeeda waxbarashadeeda mid walba waxbaan ka qabanayaa ilaa iyo haddana wax muuqda oo la odhan karo dowlad ka mida afrika ayuu maraykanku een, saamayn ku yeeshay waxqabadkiisu kulli waaba iska yar tahay doorka uu ku yeelan karaa soomaaliyana waxaan qabaa laba iyo soddonkii sano ee burburkii dowladdii dhexe ee soomaaliya ay rafaadkaa ku jirtay xag dhaqaale xag siyaasadeed mid walba maraykanku wuxuu lahaa door baan ka qabanayaa xagga amniga xagga horumarka anugu markaa waxaan qabaa ka- inaanay tii hore wixii hore uu saam- door ku lahaa wax ka duwan inaanu ku yeelanayn waxaadna moodaa guud ahaan madaxda afrika madaxweynayaasheedu inayba badankoodu iska aaminaan maraykan baan la shiray ee aanay wax kale oo ay kala xidli karaan ama kala xisaabtami karaanba aanay jirin
kuwaasi waxay ahaayeen qaar ka mid a dadka ku nool magaalada lascaanood waxaana soo duubay waryaheena cabdikariim olol